dhalinyaro ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa shaqo abuur waxay u noqotay sameynta kuraasta qurxinta guryaha farsamaynta alaabaha jiifka iyo qeybaha kala duwan ee qurxinta xafiisyada dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadan ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waxaan bilaabay labada kun iyo toban iyo saddexdii aa bilaabay inaa fikradan micnaa aan wax barto kadib markaa wax bartay kadib labada kun iyo labada kun iyo toban iyo sideedii haddana waxaan bilaabay marka inaa shaqsiga kadib aa sii shaqaysto aan meel aan furto sidaan alaabta aan u sameeya aan usoo saaro magaalada dhexdiisana waa lagu geeyaa gaar ahaan haddana tuulooyinka nagu hareersan waa laga qaataa alaabta laba shay saddex shay afar shay ilaa shan shay waa laba shay waxaa la gadaa sidoo kale loo macal sariiraha jamla laba shay waxaa la dhahaa marka sariiraha madaxa armaajada laba shaygaa lahaa laba shaygaas macal sariirihiisa laba boqol iyo konton dollar iibkaysana iibsanaa saddex qeyb u kala baxaa markuu guriga cusub yahay oo markaa macnaha oo guriga lasoo saaraayo nashqad alla nashqadii la raba lasoo saaraayo kow taas waa firqada koowaad waa gurigo cuseeb ah guriga markuu macnaha dayactir yahay oo rinji hore ugu dhacay oo kadibna muddo lagu dhaqmay wuxuu guriga u baahanaa markaasi inaa macnaha qeybihii oo markaa wasaqda ahay oo dhan inaa macnaha laga tirtiro cad waxaa gadato kombiska oo kale kooraha oo kale waxaa gataa herbaadiyaa gato dadka awlbaledka waxay gataan jiifka iyo sariiraha intaasay gataan kooraha oo kale shilin soomaaliya waxaa la siistaa lixdan kun alaa shilin meesha soo galaayo konton konton iyo shan intaasaan siisanaa inta badan dhalinyarada soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqalahan baahsan oo ka jirta guud ahaan dalka waxaase qaarkood ay samaysteen xirfado kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan sida samaynta iyo farsamada alaabaha jiifka